halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan waa talaado bisha nofembarna ay tahay sannadka idaacadda saakayo caalamka waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo xuseen barre aadan
dadka la iska daayay waa dad dhowr iyo toban ah oo isugu jiray arday iyo dad qaxootiya waxaa la iska daayay kadib markii dadkaas loo geeyey kaararkoodii qaxootinimo iyo bidaaqooyinkii ay ka haysteen jaamacadii ay dhiganayeen waxaana ka sugnaayeen saldhigga booliska ee madiinata nasr saxaafadda la yidhaaho waa maxamed carab sheekh axmed oo ka mid a jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka masar oo ka warramaya soomaali xabsiga laga sii daayey warbixin ayaannu idinka haynaa waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dalka jibuuti oo laga bilaabay mashruuc biyaha looga soo qaadayo waddanka etoobiya qodobadaasi iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa sheegay in qorshaha u dejisan inuu qabto boqolka maalmood ee u horreysa marka uu talada la wareego uu yahay mid wax ka bedeli doona wax walbana ka hormariya danta maraykanka trump ayaa barta youtube-ka ee internetka soo dhigay fiideo oo uga hadlayo tallaabooyinka ay qaadayaan isaga iyo kooxda la shaqaynaysa ee marxaladda kala guurka trump ayaa tilmaamay in isaga iyo kooxdiisu ay dejinayaan liis ay ku qoran yihiin tallaabooyinka ugu horreeya ee ay qaadayaan isagoo tilmaamay inay soo celin doonaan fursadihii shaqo ee dadka maraykanku ay xaqa u lahaayeen waxaa kale uu tilmaamay inay digniin ku bixin doonaan in maraykanku uu ka baxayo heshiisyadii ay hore u galeen sida heshiiska iskaashiga ee basifiga
kormeelayaal ayaa sheegay in ciidamada siiriya oo taageero ka heliya kuwa ruushka ay duqayn u geysteen xarun ku taalla bariga magaalada xalab ee dalka siiriya isniintii maalinun kadib markii ciidamadaasi iyo kuwa maleeshiyaadka xisbullah ee shiicadaahi ay ku durkeen deegaano muhiima oo ku yaalla waqooyi bariya magaalada xalab halkaas oo afartii sano lasoo dhaafay ay haysteen kuxaa mucaaradka ah kormeerayaasha xuquuqul insaanka ee siiriya ee kormeeraya waddankaas ay dagaaladu ka socdaan sanadkiisii lixaad ayaa waxa ay sheegeen in weerarkaasi ay ku dhinteen shan iyo toban qof oo rayid ah lagana yaabo in dhimashadu ay intaasi ka badato rami cabdulraxmaan oo ah agaasimaha hay-addaasi la soconaysa xaaladda waddanka siiriya ayaa wakaalada wararka ee faransiiska u sheegay in haddii dowladdu ay la wareegto deegaanka masakan xanaan oo ay fursad u heli doonto inay go-doomiyaan qaybo badan oo mucaaradku ay haystaan gudaha magaalada xalab danjiraha maraykanka ee qaramada midoobey samanta power ayaa cambaaraysay weerarkaasi waxayna ku sheegtay in kooxaha kormeera xaaladda dalkaasi ay kasoo waramayaan in toddobadii cisho lasoo dhaafay xalab uun lagu dilay qof waxayna kooxaha gurmadka deg deg ahi ay sidoo kale tilmaameen in duqayn ay ka dhacday sabtidii oo keliya bariga magaalada xalab ee dalka siiriya dhulgariir xoog leh ayaa xalay ku dhuftay xeebaha waqooyi bari ee dalka jabaan dhulgariirka ayaa lagu qiyaasay awooddiisa in ka badan toddoba dhibcood oo rikhtar ah ama qiyaasta caalamiga ee halbeega dhulgariirada xafiiska u qaabilsan dalkan maraykanka arrimaha geolojiga ama cilmiga dhulka ayaa sheegaya in dhulgariirkan ay xuduntiisu ahayd goob laba boqol iyo konton kilomitir waqooyi bari uga beegan caasimada dalkaasi ee tokyo ma jiro ilaa iminka khasaare shaaca laga qaaday laakiin warbaahinta n h k ee dalka jabaan ayaa dadka xeebaha degan ugu baaqday in ay deg deg uga baxaan iyadoo oo laga cabsi qabo mawjadaha biyaha badda ee sunaamida oo ilaa saddex mitir joogoodu yahay ay kusoo fool leeyihiin xeebaha waqooyi bari ee dalka jabaan subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a wararka ka imanaya magaalada qaahira ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ee dalka masar ay sii daayeen dad soomaali ah oo hore loo xidhay faahfaahinta warkan waxaa qaahira ka soo diray wariyaha v o eda xuseen saxnuuni
ciidamada masaarida ayaa sii daayay dhowr iyo toban qof oo soomaali ah oo ka mid ahaa dad lagu xidhay magaaladan qaahira laba habeen ka hor soomaalida la sii daayay oo tiradoodu gaarayso shan iyo toban qof ayaa isugu jira arday iyo qaxooti sharci ku jooga dalkani sida ay ii sheegeen qaar ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee waddankani sii daynta soomaalida ayaa timid ka gadaal markii loo geeyey warqadaha aqoonsiga ee ardaynimo iyo kaararka qaxootinimada ee waddankani dhinaca kale qaar ka mid ah soomaalida la xidhay habeenkii sabtida ayaa loo gudbiyey xeer ilaalinta guud ee dalkani sida jaaliyadda ay ii xaqiijisay soomaalidan oo gaaraya dhowr iyo toban qof ayaa la horgeeyey maxkamad waxaana lagu waayay wax dembi ah maxamed carab sheekh axmed oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed ee degan magaaladan qaahira ayaan wax ka weydiiyey tirada dadka la sii daayay iyo kuwa weli xiraana dadka lasoo daayay waa dad dhowr iyo toban ah oo iskugu jiray arday iyo dad qaxooti ah waxaa la soo daayay kadib markii dadkaas loo geeyey kaararkoodii qaxootinimo iyo bidaaqooyinkii ay ka haysteen jaamacadihii ay dhiganayeen waxaana ku sugnaayeen saldhigga booliska ee madiinata nasri xaafadda la yidhaahdo xafadan aan kula hadla xorriyadooda dadkaas way soo noqotaa guryahooda bay joogaan wax dhibaataanaba qabaan dadka intii dhimanayd oo ku dhowaad tobaneeye ahayd ayakana maxkamaddii waxay u xukuntay baraa-ah waxaana laga yaabaa in sida ugu dhaqsiyaa badan loo soo daayo soo dayntoodu yacni miday qaadanaysaa oo ijraa-aad dimarayaan waxaa loo dirayaa waxaa la yidhahdaa amni dowlaha iyo niyaaba caama waxaana laga yaabaa labada maalmood soo socota inay ugu badnaan ay ku jiraan xabsi habeenkii sabtida ayay ahayd markii ciidamada amniga ee waddankani ay soo galeen xaafadda caashira ee soomaalidu ay ku badan tahay ee magaaladan qaahira kuwaasoo qabqabtay dhowr iyo labaatan ka mid ah soomaalida dadka xabsiyada loo taxaabay ayaa isugu jiray arday qaxooti iyo tahriibayaal dhowaan soo galay dalkani sanadkan bilowgiisa ayay ahayd markii maxkamad dembi ay ku weysay toddoba qof oo soomaali ah kadib markii lagu soo eedeeyey inay yihiin mukhalasiin dadka tahriibiya soomaalida degan dalkani masar oo kor u dhaafaya shan kun oo qof ayaa intooda badan ah arday iyo qaxooti isaga soo hayaamay dalka soomaaliya sidoo kale labadii sano ee ugu dambaysay dalkani waxaa kusoo qulqulayay muhaajiriin soomaali ah oo dalkani u yimid inay uga sii tahriibaan dhinaca dalalka reer yuruba soomaalida ku jirta xabsiyada dalkani ayaa lagu sheegaa in ka badan konton qofa kuwaasoo lasoo qabqabtay ayagoo si sharci daro ah uga tahriibaya xeebaha waddankani inta la ogyahay dowladda masar ayaa labadii sano ee ugu dambaysay sii daysay boqolaal soomaali ah halka tobaneeyo kale ay u tarxiishay dalka soomaaliya kadib markii ay caddaatay inay si sharci dara ay ku joogaan dalkani xuseen saxnuuni v o a qaahira
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a dowladda jabuuti dowladaha jabuuti iyo etoobiya ayaa dhowaan dhammaystiri doona mashruuca biyaha laga soo qaadayo dalka etoobiya oo dhuumaha lagu keenayo jabuuti mashruucan oo howshiisu ay socoto ayaa waxaa maalgelinaya oo dhismahana gacanta ku haya shirkad laga leeyahay dalka china agaasimaha guud ee qaybta farsamada ee wakaalada biyaha jabuuti cali yuusuf ayaa u warramay wariyaha v o eda jabuuti ramadaan muuse mashruuc weyn oo biyaah oo etoobiya laga soo qaadayo oo loogu talagalay magaalada jabuuti ee magaalo madaxda wadanka jabuuti biyaha inaa lagu keeno oo dadka ku dhaqan magaalo madaxda ay uga faa'iidaystaan yaa socda oo biyaha weliba waxaay waraabinayaan magaalada cali sabiix dekhil iyo carta ayay waraabinayaan mashruuca waa mashruuc weyn oo faa'iido weyn leh weyaan hadeeto shaqada intii badnayd waa la qabtay hadduu ilaahay idhaaho sanad dabadeed inuu dhammaan baa mashruuca filaya uu biyaha la cabi doono marka mashruuca laba faa'iidaba uu leeyahay faa'iidada u horeysa waxa weyaan waa ummaddii reer jabuuti ee dhibta biyaha ku qabtay oo dhibtii biyaha ka bixi doonta waa ta faa'iidada u horeysa faa'iidada labaad uu leeyahayna waxa weyaan waa mashruuc dee maanta mashruucii u horeeyey ee wadanada geeska africa ay ugu horeeyey ee jabuuti iyo etoobiya maanta dhex mara weeyaan markaa dee mashruuc lagu dayan karo oo isdhexgalka iyo layse waxwalaqabsiga wadanada gobolka ku yaali ay wax kaga dayan karaan ay lagu dayan karo weeyaan faa'iidadiisa labaad mudane agaasima xoogaa haddaad noo sharaxdo farsamo ahaan biyuhu waa caynkee waxaad ka soo qaadaysaan etoobiya aagga calisabeex bay jabuuti ka soo gelayaan qasaab baad isticmaalaysaan haamaa ku xidhiidhsan waa caynkee arrimuhu walaahi mashruuc waa mashruuc aada weyn oo qaybo badan buu leeyahay qaybta u horeysay waxa weyaan waa ceelasha sideed iyo labaatan ceel yaa laga qoday caagan la yidhaaho maaragtay kulan la yidhaaho oo etoobiya ku taalo hadhagaale agteeda ayaa laga qoray sideed iyo labaatan ceel sideed iyo labaatankii ceel waa la wala qoday waa lawalawaa la wala eegay waa la qiyaasay biyahoogii biyo fiican oo tayadoodu aada u fiican tahay iyay leeyihiin biyo maxaan ku dhahay xagga kale ee dhadhankoogii iyo layse macdanta ku jirtaba biyo fiican weeyaan marka sideed iyo labaatankaa ceel baa jira oo la qoday yaku sideed iyo labaatankaa ceel halkaa ceelashu ka qodan yihiin waxaa laga samaynayaa istaasyon baa laga samaynayaa biyaha halkaa isugu yimaadiin istaasyoonka biyaha soo tuuraya oo qasabadaadee ka soo qaadaya ay soo dhex mari doonaan waxay imanayaan magaalada hadhagaala iyo imanayaan haanbaa halkaa ka qodan haantaa bay kusoo dhacayaan haantaa markay kusoo dhacaanna waxaa bombaash oo waxa yaalaa boomyaa halkaa kasoo tuuraya tuuraya yaa halkaa yaala oo kasoo tuuraya waxay kusoo tuurayaan haan weyn oo halkan la yidhaaho antishiil oo hadhagaala xagga jabuuti ka soo xigta oo buur dheera yaa laga dhisay haanta weyn halkaabay kusoo dhacayaan halka markay biyuu kusoo dhacaan haddeeta waxay jabuuti ku imanayaan waxaan la yidhaha garaviter iyadoo wax bombaasha la samaynin oo bam lagu soo tuurin iyay ku imanayaan marka qasabadaha lagaga soo qaadayo ceelasha ilaa jabuuti ay ku imanayaan dherarkooga wuxuu leeyahay saddex boqol iyo sagaal iyo konton kilomitr weeyaan yaa oo qasabadaha jira oo diameterkoogu uu u dhexeeyo ilaa kun iyo laba boqol oo milimitir ilaa iyo saddex boqol oo milimitir yaa jiro qasabadaa markaa haamo kalaa jiro iyakuna calisbiix laga dhiso iyaku haanta calisbiix waa saddex kun oo mitr kiib tadikil waa laba mitr kiib waxaan ku dhahaa laba kunoo mitr kiib ta cartana waa laba kunoo mitr kiib jabuutina afar haamoodoo midkiiba uu yahay labaatan kun oo mitr kiib ayaa laga dhisay mashruucu sidaabuu dee qaybo ballaadhan uu u leeyahay oo farsamo ahaan waxa weyaan waa ceelashii qasabadihii biyaha soo qaadayey istaasoonyadii biyaha soo tuurayey haamihii ay ku soo dhacayeen iyo qasabadihii ay soo dhex marayeen dadku sidee uga faa'iidaysanayaan ma la kulmayaan dhibaatooyinkii halka biyo la-aanta mise way kaga baahi baxayaan waxaa kaloo jirta xaggii warshadaynta ma la helayaa warshado badan haddii jabuuti ka samaysmayaan biyihii ku filnaa faa'iidadu sidee noqonaysaa labada dhinacba walaahi ramadaano waxa weyan faa'iidadu de way fiicanto biyaha iminka oo adiga isku ogday jabuuti waa biyuhu kuma filla oo marmar dee cabasha marmar dhacda oo xaafadaha qaarkooga marmar cabasha ka dhacda marka cabashada de waa laga bixi markay biyahayna soo gaadhaan cabashada waa laga bixi oo dadka reer jabuuti caasimada ku dhaqan amba calisbiix amba dikhil amba carta ku dhaqani iyo weliba holholna biyuhu way gaadhayaan iyo dhacasbiyo labadaba way gaadhayaan marka waxa weyaan wax dadkaa oo dhani biyihii dhibaatadii lagu qabay way kaga baxayaan oo taay waa laga hagarbaxayaa biyihii ta labaad waxa weyaan dadkii dee markuu biyihii laga hagarbaxo waxaa jira warshadihii dhulka soo degayey amba dadkii baayac mushtarka wadanka ka sameynayey ee wadanka loodhanayay biyaha ku yar loodhanayay biyola-aan uga joogay waxay way iman karayaan oo iminka marka waxaa loogu talagelay biyaha inay dhulkan zone franshka laga sameynayo hoteelada la samaynayo aeroboorkan la samaynayo biciidley laga samaynayo iyo waxalla wixii iminka harawmar wadanka ka socda oo dhanba inay biyihii gaadhaan oo kuwii acabka kuwii warshadaha kuwii kale ee baayac mushtarka intaba inay ku filaadaan yaa dhacaysa oo laga faa'iidaysto oo xaggii baayac mushtarkii iyo harowmarkii wadanka iyo xaggii kale acabka ee biniaadankuba in laga faa'iidaysto faa'iido aada u weyn bay u leeyihiin
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha qaybta farsamada ee wakaalada biyaha ee jabuuti cali yuusuf wuxuuna u waramayay wariyaha v o a ee dalka jabuuti ramadaan muuse
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a gudoomiye ku-xigeenka xidhiirka kubadcagyaraha soomaaliyeed ee somali mini football association cabdixaaq maxamed axmed ayaa v o e da u sheegay inay wadaan qorshayaal ay kusoo xulayaan gudaha dalka iyo dibaddiisaba ciyaartooy soomaaliya u matasha ciyaaraha dalalka caalamka ee kubadcagyaraha ee sanadka soo socda ka dhici doona dalka tunisia haddaba cabdixaaq iyo wafdi ka socda xiriirkiisa waxa ay ku sugan yihiin haatan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka jamaal axmed cismaan ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray oo weydiiyey ujeedada socdaalkooda
aad iyo aad ayaa umahadsan tahay jamaal adiga iyo bahda idaacadda v i o da qaybteeda af soomaaliga runtii waxa aan xiriir kubadcagyaraha soomaaliyeed aan ka bilownay markii ugu horreysay sanadkii lasoo dhaafay bishii november kowdeedii taasi oo novembertii haddeertan aan ku jirno ee ahayd maalintii ugu horreysay ee november sanad guuradiisa koowaad annagoo oo soomaaliya oo dhan ka dhisnay xiriirkaas dardar fiicanna ka suubinay soomaaliya oo dhan stadyadeeda ay xubno noo kala joogaan halkaas oo ay nagu no noo garteen xiriir kubad cageeraha adduunka in uu nagu casumo waddanka hungary oo aan socdaal ku tegay aniga iyo guddoomiyaha cabdiqaadir caddaay iyo garsoore maxamed isaaq sidaas daraaddeed ayaan aniga waxaan kusoo maray yurub oo dhan inaan xafiisyo ka furano iyo xiriirka yurub aan ka dhisno waddanka sweden oo guddoomiye hadda uu aaga yahay macalin macow xuseen xasan haddeerna aan imid waddanka north america ama america magaalada minneapolis taasi oo aan ka dhis ka furnay xafiiskii ugu horreeyey north america oo guddoomiye xogeey guud uu ka yahay xasan cabdi ibraahim shiika marka taas ayaa nagu kaliftay in aan soomaaliya aan ka soo tago oo xiriirkii aan ka abaabulno qurbajoogta iyo dibadda oo dhan waa tahay cabdi marka ujeeddada socdaalkiina marka laga soo tago xafiisyadan aad furanaysaan oo aad ka furaysaan yurub iyo maraykanka oo kale ujeeddada ka dambaysa maxay tahay runtii jamaal waa runta socdaalkeena waxa uu uu bundhig u yahay in aan helno ciyaartooy taya leh macalimiin taya leh dad taya leh dad oo aan noo soo abaabulo ciyaarihii iyo basically kasoo bilaaba grassrootkii ilaa iyo heer qaran sida aad la socoto ee soomaalida dibadda wada joogto intooda badan waxay leeyihiin kalaabo iyo xiriiro fiicanay leeyihiin hadda waddankan america waxaan ugu imid ciyaartooy aad u fara badan yurubka waxaan ugu imid ciyaartooy aad u fara badan oo tayo leh annagii maadaama aan nahay dad maamul ah oo soomaaliyeed in aan kan dibadda joogo iyo kan gudaha joogo ee qarankooda soomaaliya matalaan ayaan ugu talagalnay oo ciyaaraha lagu soo aadan two thousand seventeenka oo world cupka ah lagu qabanayo africa magaalada tunis aan helgeyno ciyaartooy profession taya leh insha allah ka waran gudaha soomaaliya kolley hadda ka horna waan xasuustaa inaad tartan ku qabateen kismaayo marka ay noqoto xulidda ciyaartooyda ee ka qaybgeli doona soomaaliya u mateli doona ciyaarahan tunisia lagu qaban doono aad sheegtay dhinaca soomaaliya ciyaartooyda ka imaanaya bal ka waran iyaguna xagee bay idin marayaan ciyaartooyda sida runta ah annaga waxaan ka wada xulaynaa gobolada soomaaliya oo dhan steedyadooda oo dhan si loo helo ciyaartooy taya leh state walba hadda waa ka dhisan yahay miina footballka alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxa aan rabno oo keliya waxa weeye in aan helno qaran soomaaliyeed oo taya leh oo kan dibadda iyo kan gudaha laisku xiran yahay macalimiin aad iyo aad u heer sarreyso ayay qarankii macalin u ah sida aad la socoto macalin scood oo kale oo ah haliyey qaran sidaas oo kale macalin macow oo kale oo dibadda joogo halkoo kale macalin morgan iyo macalin carab iyo rag badan aan ku arkay oo waddanka maraykanka oo macalimiin tayala ah in aan helno noo keenaan ciyaartooy fiican qaranka soomaaliyana sharaf soo jiida quruxdii soomaaliya ee laheedna ilaahay idinkiisay soo celiyaan
gudoomiyaha ku-xigeenka xiriirka kubadda cagyaraha soomaaliyeed ee somaali muni football association cabdixaaq maxamed axmed oo u waramayey jamaal axmed cusmaan kaad kala socotaana waa v o a
waa tahay dhegaystayaal markanna waxaan idiin dulmari doonaa qodobo goosgoos oo ciyaaraha ku saabsan haddii aynu ku horreyno waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan champions leaguega laakiin aynu ku horreyno kulamo ayaa la ciyaaray shalay oo ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska iyo sbain oo kale naadiga naadiga west bromich albion ayaa la dheeshay banley afar gool iyo waxba ay kagana adkaatay kulan ka tirsanaa premier leaga oo toddobaadkan ka haray kulamadii haray ka mid ahaa sidoo kale sbain leganis ayaa laba gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga asosuna kulamo ayaa maanta dhici doona uefa champions leaga oo guruubyadu weli kooxuhu ay is arkayaan iyadoo islamar ahaantaasina la rajaynayo in kulamada dhacaya ay kooxba kooxda kale ay doonayso inay ka adkaato kulamada maanta dhacaya waxaa ka mid ah gruubka e oo kale waxaa dheeli doonaa kooxaha c s k moscow iyo bayan liverkusen fc monaco ayaa la dheeli doontaa naadiga tottenham hosber gruubkaasi waxaa hogaaminaya oo kalinta koowaad jooga monaco oo sideed dhibc iska leh oo waddanka faransiiskana ka socota ben liverkusen ayaa lix iska leh tottenham hosber waxay iska leedahay afar dhibcood siyaska moscon waxay leedahay dhegaystayaal laba dhibcood sidoo kale kulmada maanta dhici doona waxaa ka mid ah gruubka f waxaa dheli doonaa brushin dontman iyo kooxda varzaba waxaa sidoo kale dheli doonaa kooxda sportin iyo real madrid oo iyaguna ballansan sidoo kale gruubka g f c copenhagen ayaa la dheeli doontaa f c borto leicester city iyo club ruge ayaa dheeli doona dinamo zegrab iyo f c leon waxa ay dheeli doonaan olympic leon waxay dheeli doonaan gruubka h ay isku arki doonaan sevilla ayaa la ciyaari doontaa naadiga yuventus gruubkaasi h dhegaystayaal haddii aan idiin dulmaro siday kooxu ku kala horeeyaan sevillo spain ah ayaa toban dhibco iska leh yuventus sideed dhibcood ay iska leedahay olympic leon oo waddanka faransiiskana afar dhibcood ay iska leedahay dhegaystayaal sidoo kale waxaa jirta in ay kooxuhu isku arki doonaan maalinta brita kulamo kale oo xiiso badan ayaa dhici doona oo saddex labaatanka novembar ah b s v indhoven ayaa la dheli doonta naadiga atletico madrid f c rastof iyo bayan munih ayaa sidoo kale wada ballansan oo dheeli doona gruubkaasi d waxaa hogaaminaya oo kulamadii la dheelay oo afar ahaa labayo toban dhibcood ku hogaaminaya atletico madrid oo spain ah bayan munih oo jarmalka sagaal ayaa iska leedahay b s v indhoven oo holanan waxay iska leedahay hal dhibcood rastofna hal dhibcood ayaa iska leedahay dhegeystayaal sidoo kale brusia monshon gladbakh ayaa la ciyaari doontaa naadiga manchester city waa maalinta beritaa kulamada dhici doona gruubka c ayay qayb ka tahay celticna waxay la dheli doontaa naadiga barcelona ciyaaryahan leonon messi oo kulankii maalintii sabtidii ay la dhiishay naadiga malaaqa kooxdiisa barcelona oo ka maqnaa ayaa la sheegayaa in tababarka maanta uu dib ugu soo laabtay kadib markii uu xanuun naadigaasi uga maqnaa kulankii malaaqa oo naadiga barcelona ay goolla'aan bareeja la gashay naadiga naadiga malaqa ee wadankaasi spain barcelona ayaa gruubkaasi afar kulan oo ay ciyaartay iska oo hogaaminaysa sagaal dhibcood manchester cityna toddoba dhibcood ayaa iska leedahay brusia meshan galadbaq waxay leedahay dhegaystayaal afar dhibcood kulamada kale ee dhici doona maalinta brita waxaa sidoo kale ka mid ah basiktas iyo benfica ayaa dheeli doona s s c napoli iyo dinam cave ayaa wada ballansan oo dheeli doona naadiga arsenal waxay gruubka e kula ciyaari doonta naadiga b s g naadiga rasgard iyo f c basel ayaa sidoo kale ballansan gruubkaasi ee waxaa hogaaminaya arsenal toban dhibcood iska leedahay b s g na toban dhibcood iska leedahay marka kulankaasi labada kooxood dhex maraya wuxuu yahay mid si gaara xiise gaara u leh dhegaystayaal xubintii cayaarahana halkaas ay noo joogto
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo wararkii u dambeeyey ee ciyaaraha dunida inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna waxaa la soo gaaray waqtigii aan idinku celin jirnay qodobadii wararka caalamka u door corona madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa sheegay in qorshaha uu dejisan inuu qabto boqolka maalmood ee ugu horeysa marka uu talada la wareego uu yahay mid wax walba ka hormarin doona danta maraykanka trump ayaa barta youtube-ka internetka soo dhigay video uu uga hadlayo tallaabooyinka ay qaadayaan isaga iyo kooxda la shaqaynaysa ee marxaladda kala guurka trump ayaa tilmaamay in isaga iyo kooxdiisu ay dejinayaan liis ay ku qoran yihiin tallaabooyinka ugu horeeya ee ay qaadayaan isaga oo tilmaamay inay soo celin doonaan fursadihii shaqo ee ay dadka maraykanku xaq u lahaayeen kormeerayaal ayaa sheegaya in ciidamada suuriya oo taageero ka helaya kuwa ruushka ay duqeeyeen u geysteen xarun ku taala bariga magaalada xalab isniintii maalinun kadib markii ciidamadaasi iyo kuwa maleeshiyaadka xisbullah ee shiicada ah ay ku durkeen deegaano muhiima oo ku yaala waqooyi bari magaalada xalab halkaasoo afartii sane lasoo dhaafay ay haysteen kooxaha mucaaradka ah kormeerayaasha xuquuqda aadamaha ayaa isniinta suuriya ee kormeeraya dalkaasi ayaa dagaalada ka socda sanadkiisi lixaad waxay sheegayeen in weerarkaasi ay ku dhinteen shan iyo toban qof oo rayid ah lagana yaabo in dhimashadu ay intaasi ka badato dhulgariir xoog leh ayaa xalay ku dhuftay xeebaha waqooyi bari ee dalka jabaan dhulgariirka ayaa lagu qiyaasay awooddiisa in ka badan toddoba dhibcood oo rikhtarka ah ama qiyaasta caalamiga ah ee halbeegga u ah dhulgariirada xafiiska u qaabilsan dalkan maraykanka arrimaha geologiga ama cilmiga dhulka ayaa sheegaya in dhulgariirkan ay xuduntiisu ahayd goob laba boqol iyo konton kilomitir waqooyi bari uga beegan caasimadda dalkaasi jabaan ee tokyo ma jiro ilaa iminka khasaare shaaca laga qaaday laakiin warbaahinta dalkaasi ee n h k ayaa dadka xeebaha degan ugu baaqday in ay si deg dega uga baxaan iyada oo laga cabsi qabo mawjadaha biyaha badda ee sunaamida oo ilaa saddex mitir joogoodu yahay ay ku safoon leeyihiin xeebaha waqooyi bari ee dalka jabaan aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen barre ayaa inala socodsiinaya qodobadii wararka ugu doorka roranaa dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o w markana dhinacii heesaha aynu jallaacaynaa waxaan idiin soo qabanayaa codka dabacsan fanaanka cabduqaadir jubba
markii laygu sahan tegay hablaha kuwa uguladan jacayl ama dhibaad sheetaan lahashadeedii uga leexday leexday dumarkaay markii laygu sahan tegay hablaha kuwa uguladan jacayl ama dhibaad sheetaan lahashadeedii uga leexday leexday dumaroo dhan laga soo dabaashiyo laba aaburkii dhacay tii ulici weyday lurta igala dugtaay sida sida ubaxa laaca dhirta loo loogu kaabaa adna quruxda luulaay luulaay rabbi kugu rifaacay sida sida ubaxa laaca dhirta loo loogu kaabaa adna quruxda luulaay luulaay rabbi kugu rifaacay laaskii xareediyo taylaabtu raacdee la wadaagay wadaagay noloshii liibanta gushiyo libta i horsedee rabbi igu labeya labeyaay halluflufin weligaa
codkaasi fanaanka cabdiqaadir jubba ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanti dambe waa dhammaanteen v o e idinle sidaas iyo nabadgelyo
markii laygu sahan tegay hablaha kuwa uguladan jacayl ama dhibaad sheetaan lahashadeedii uga leexday leexday dumarkaay markii laygu sahan tegay hablaha kuwa uguladan jacayl ama dhibaad sheetaan lahashadeedii uga leexday leexday dumaroo dhan laga soo dabaashiyo laba aaburkii dhacay tii ulici weyday lurta igala dugtaay sida sida ubaxa laaca dhirta loo loogu kaabaa adna quruxda luulaay luulaay rabbi kugu rifaacay sida sida